Aqoonyahan Ciise Xaashi Xayle Gudoomiye ku-xigeenka Shabakadda Wacyigelinta Bulshada Galmudug oo ka qaybgalayay barnaamijka dhalinyarada idaacadda Radio Daardheer ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida ay dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan ka hortagga xadgudubyada xuquuqda aadanaha kuwaasi oo ku dhaca qaybo ka mid ah bulshada dhalinyaradu mar waa kuwo abaabulan oo ururo ka shaqeeya dallado sida kuwa nabadda iyo wacyigelinta iyo isdhexgalka bulshada iyo u doodidda xuquuqda aadanaha iyo waxyaabahaas kuwana waa kuwo guud oo iska aqoon-yahanka ah oo iska freelansiyahoo dad guud oo qof walba dee isagoo iskii u socda oo wixii ilaahay baray ama wixii wacyiya iyo wixii aqoona oo dadku weelaynayo uu u sheego haddaan ku hormara markay ururada yihiin runtii marka ururada ahaa aad u muhiimsan waajibaad gaar ahaa ururka fuula markaad qof caadiya taho meel iska mowtaxa iyo markaad tahay qof maamulku dhex jira ama dallad urur ka mida way kala duwanta markaad urur ku jirto qaybaad ka tahay waajibaad iyo job description gaar ahaad leedaho kaa saaran arrintaas sidaa daraaddeed ururadu doorka ay ku leeyihiin waxaa ka mid a waa door nabadeed oo ah in horta dadka laga wacyigeliyo xadgudubyada dadka ku dhacaya inay keenaan waxa layidhaha grievances ama nacay bulshada dhexdiida inay ka hortagaan inay bulshada ka wacyigeliyaan inaan lagu xadgudbin ii sheeg xadgudubka gaar ahaan gabdhaha ku dhaca tacadiyo ayaa jira gabdhaha gaar u ah sida kufsiyadoo kale la xiriira waxaa kaloo la xiriira inay ka wacyigeliyaan dhallinyaradaas ururada ka midka ah bulshada faquuqa iyo takoorka oo kale ugu dambayn gudoomiye ku-xigeenka shabakadda wacyigelinta bulshada galmudug ciise xaashi xayle ayaa waxa uu ugu baaqay dhalinyarada iyo guud ahaan qeybaha bulshadaba in ay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa xadgudubyada la xiriira xuquuqda aadanaha kuwaasi oo ku dhaca bulshada qeybo ka mida waxaan u jeedinayaa dhalinyarada aqoon-yahanka kow inay horta ma dhahayo anigu ku baraaruga waayo iga aqoon badan waxaan leeyahay inaad u tafaxaydataan inaad ka hortagtaan xadgudub walba oo ku dhacaya nuuc walba oo bulshada ka mid a sida hooyooyinka dadka waayeelka ee odayaasha ah dhallinyarada iyo carruurta yaryarka ah ilaahay kuma shamadiida dadka laga tirada badan yahay dadku maogtahay laga tirada badan yahay markaan kuleeyahay liidnimo maahane dad meel ku wada nool dadku waa hayba ilaahay haybta ka dhaliyay qofku markuu isdareensiinayo inuu meesha ku yaryahay mudnaan in la siiyo qofka muslimka waa boqor ina akramakum cindallaahi adqaabka waxa ugu wanaagsan ama ugu sharaf badan midka ilaahay ugu dhow mas-uuliyadna way ka saarantaha maxaa yeelay aayad qur-aana waxay tidhaahdaa wa awfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uula xadgudubyada la xiriira xuquuqda aadanaha ee ku dhaca qaybo ka mida bulshada ayaa waxaa door muhiim ah ka qaadan kara kahortagooda ururada abaabulan ee dhalinyarada waxaana ay xoojin karaan wacyiga bulshada si loo tirtiro xadgudubyadaasi